إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan saddex carruur ah ayaa ku geeriyootay magaalada muqdisho kadib markii ay biyo ku qarqoomeen faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa camaliyad istishaadi ah oo lala beegsaday kolonyo gelbinaysay jenaraal odowaa yuusuf raage taliyaha guud ee ciidamada dowladda federaalka laba qarax oo xooggan ayaa ciidamada shisheeye lagula beegsaday deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose in ka badan boqol askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii cuslaa ee maalintii shalay mujaahidiinta imaaradda islaamiga ee afghanistaan ku qaadeen saldhig ay leeyihiin sirdoonka xukuumadda kaabul ciidamada dowladda federaalka ayaa dad shacaba ka qafaashay deegaano hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose maamulka dhismaha masjidka alhuda ee degmada saakow ayaa bulshada muslimiinta ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka waxaa sii kordhaya ardayda luqadda carabiga ka barta macaahidda ku yaalla wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyadoona deegaanka kuunyabarow munaasabad loogu qabtay arday bartay qayb ka mid ah luqadda dadweynaha magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dayacaad ka muuqata waddooyinka muqdisho xilli dowladda federaalka canshuuro badan oo aanay waxba ugu qaban ay ka qaado waxaa biyola'aan baahsan laga soo sheegayaa tuulooyin hoostaga magaalada gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door karoonaa u diyaargarooba isagoo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo talaadaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sannadka kun afar boqol kow iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan afar iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo fidsan saddex carruur ah ayaa ku geeriyootay magaalada muqdisho kadib markii ay biyo ku qarqoomeen faahfaahinta warkaas waxaa noo hayaa wariyaheenna maxamed ismaaciil shalay oo isniin ahayd waxaa magaalada muqdisho ku geeriyootay saddex carruur ah xili ay ciyaarayeen carruurtan ayaa ku dhintay meel bohol ah oo ay ku dabaalanayeen kuna taala degmada dayniile gaar ahaan nawaaxiga warliliskii hore halkan bohosha ayaa waxaa laga qoday ciid balse waxaa galay biyo badan kadib markii uu roob ka da'ay caasimadda waxaana ku haftay saddex carruur ah oo ku dabaalaneysay nafiso cabdi cali oo eed oo ah mid ka mid ah carruurta geeriyootay ayaa saxaafadda la hadashay waxaan la dhashay wiil ka dhalo wiilkan wiilkan waxaa la dhahaa maxamed siciid cabdi cali dhacdadan waxay ka dhacda meel oo goda oo biyo ku jiraan oo nin ganacsi oo u qotay oo carro oo ka qaato a ilmuhu aadeen oo biyo galeen markay aadeenna ilmihii laba wiil annaga nooga jirtay ilmaha meesha ku dhintan waxay ahayn saddex wiil waxaan laga soo bixiyey ilmo tiro badan annaga midna wuu naga dhinta midna hadda waa nooga soo badbaada laakiin waa shoogsan yahay cunugiin xaafadoo yaallaa cunuga kalena waa ku dhiman lahaay ee wuxuu dhahay ha isoo aadin maxamed ani waa dhintay cabdirasaaq ani waa dhintay ani waa dhintay ha isoo aadin yacni aniga meeshan waa ku dhintay laakiin adiga ha igasoo dabagelin oo dhah saasaa wax u dhaceen cunuga dhinta wuxuu ahay saddex iyo toban jir midka kaloo kula dhacan wuxuu ahaa laba iyo toban jir ilmaha waxay bixeen duhur kadib qadaa la siiyey godka aadaynahay dhaheen hooyadaa garaacday waa celisay waana ka dhuunteen ilmo badanayna isku raaceen meeshaas inay ku dhinteen waxaa lagu ogaaday ciyaalka way badnaayeen qaara ka soo badbaadeen qaarkii ka soo badbaaday aa taleefon soo direen ilmahaagii oo laba wiila cabdirasaaq iyo maxamed oo meyd ah meeshaan yaallaa la dhah markii meeshii la tegey meesha inay fogtaha waa la arkay oo waa la tegey markii la tegana waxaa la arkay midkaanoo meyda iyo midkan kaleetoo meesha yaalo weli waa shoogsan yahay waa shoogsan yahan laakiin waa hadli karaa cunugii ku nacsan yahay ha isoo aadin walaalo cunugaay kula dhashoo ku dhahaya haddana meesha ku dhinta haddana meydkiisa guriga yaallo asagina wou biyo cabay laftirkiisa biyaa u cab istaala la geey waan la keena dhacdooyinka noocan ah ayaa ku badan magaalada muqdisho waxaana ugu wacan iyadoo aan jirin horumar dhanka adeega bulshada ah sidaas oo ay tahana dowladda federaalka ah ayaa canshuuro badan ka qaadato dadweynaha faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaysa camaliyad istishaadi ah oo lala beegsaday kolonyo gelbinaysay jenaraal odowaa yuusuf raage taliyaha guud ee ciidamada dowladda federaalka tobannaan askari oo ka mid ah ilaalada jenaraal odowaa ayaa la xaqiijiyey inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen camaliyadda inkastoo uu ka badbaaday jenaraal odowaa oo sida muuqata ahaa hadafka la beegsaday warar ay helayso idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xaqiijinaya in weerarka ay ku dhinteen shan askari oo ka mid a ilaalada odowaa halka ay ku dhaawacmeen sagaal kale waxaana si xun u burburay gaari cabdibilaah halka ay waxyeelo gaartay gaari nooca aan xabaddu karin oo u saarnaa taliyaha war kooban oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu sheegtay mas-uuliyadda weerarka nafurnimada ah mujaahidiinta ayaa camaliyad istishaadi ah ku beegsaday taliyaha murtadiinta kooxda riddada xilli uu marayay agaarka wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu yidhi warka xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilliyo hore ayuu sidan oo kale wuxuu jenaraal odowaa la kulmay weero lagu doonaya in lagu khaarijiyo kuwaasoo ay mas-uuliyaddooda sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba qarax oo xooggan ayaa ciidamada shisheeye lagula beegsaday deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose qaraxyadan oo ahaa mid culus ayaa ciidamada shisheeye waxaa lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada golweyn iyo danow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose goobjoogayaal ayaa inoo sheegay in jugta qaraxyadan si aad ah looga maqlay hareeraha halka ay ka dhaceen waxaana la rumaysan yahay inay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wixii ku soo kordha qaraxyadan waxaad ku maqli doontaan wararkeenna soo socda insha allah in ka badan boqol askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii cuslaa ee maalintii shalay mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan ku qaadeen saldhig ay leeyihiin sirdoonka xukuumadda kaabul wararkii ugu dambeeyey waxaa soo gudbinaya wariyaheenna salmaan axmed waad mahadsan tahay abuubakar ibraahim geedi saq dhexe oo xalay ka mid a waxaa soo gebagaboobay wararkii aadka u cuslaa ee ciidamo ka tirsan imaarada islaamiga afghanistan gaar ahaan qeybtooda naftooda horayaasha ah ay ku qaadeen ee saldhig military oo ay ku sugnaayeen ciidamada sirdoonka xukuumadda kaabul kaas oo ku yaala gobolka samanjaan ee waqooyiga dalka afghanistan imaaradda islaamiga afghanistan waxay baahisay macluumaad hordhaca oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkan aadka u cuslaa ee caalamka iyo warbaahintuba ay hadal hayaan afhayeenka imaaradda islaamiga afghanistan dabiixullaahi almujaahid ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in weerarkan ay fuliyeen saddex mujaahid oo ka tirsan guutada naftood horayaasha imaaradda islaamiga afghanistan kuwaasoo kale ahaa xaafid moxamed kandahaari iyo beytullaahi zaabili iyo sayf bakti kawaal ee waxaana weerarka uu bilowday ee duhurnimadii maalintii shalay iyadoona lagu dahfuray qarax aad u weyn oo uu fuliyey mid ka mid a naftood horayaasha kaas oo adeegsanayay gaari walxaha qarxa laga buuxiyey naftiihuraha markii uu camaliyadda fuliyey islamarkaana uu meesha ka saaray ee dhammaan difaacyadii laga ilaalinayay saldhigga military ee ku yaala magaalada aibik oo ah xarunta wilaayada samanjaan waxaa saldhigga gudaha u galay laba mujaahid oo ka tirsan imaaradda islaamiga afghanistan kuwaas oo saacado xiriir ah ka dagaalamayay gudaha saldhigga halkaasna ku gumaaday in badan oo ka mid ahaa ciidankii ku sugnaa gudaha ee ka tirsanaa sirdoonka xukuumadda kaabul abuubakar inta haatan la xaqiijiyey waxaa weerarkan lagu dilay afartan iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidanka iyo saraakiisha sirdoonka xukuumadda kaabul oo ay ku jiraan sida bayaanka ka soo baxay imaaradda islaamiga afghanistan lagu sheegay saraakiil aada u sarsareysa oo ka tirsan qeybta sirdoonka xukuumadda kaabul waxaa sidoo kale weerarkan lagu dhaawacay toddobaatan iyo laba askari oo iyaguna saraakiil ku jiraan waxaa intaa dheer in goobta ay ku burbureen dhismayaal aada u fara badan gawaarida dagaalka iyo qalabyo kale oo muhiim u ahaa ciidanka xukuumadda kaabul gaar ahaan kuwa sirdoonka waxaana xusid mudan in xilliga uu weerarku dhacayay uu saldhigga ka socday kulan aad u ballaaran oo ay isugu yimaadeen saraakiisha ugu sarsaraysa ee dhanka sirdoonka qaabilsan ee xukuumadda kaabul xilliga uu kulankaas socday ayuu weerarku dhacay waxaana muuqanaysa in imaaradda islaamiga afghanistan ay ka warhaysay ee waxyaabaha ka dhacaya gudaha saldhigga taasoo dabcan soo dadejisay in mujaahidiintu ay tallaabo ka qaadaan afhayeenka imaaradda islaamiga afghanistan sheekh dabiixullahi almujaahid wuxuu shaaca ka qaaday in saldhigga ku yaala magaalada aibak ee gobolka samanjaan ee waqooyiga dalka afghanistan mujaahidiintuna ay weerarka ku qaadeen uu ahaa halka laga soo abaabulo ee islamarkaana laga soo qorsheeyo weerarada habeen guuraynta ah duqaymaha cashwaa'iga aan loo meeldegin iyo weliba shirqoolada ka dhankaa dadka muslimiinta ee ku nool gobolada dhaca waqooyiga dalka afghanistan tallaabada ay mujaahidiintu qaadeenna looga jawaabayey ee falalkaas tacdiyada u badnaa ee laga soo abaabulayay saldhigga ku yaala gobolka samanjaan ee ay mujaahidiintu ka fuliyeen weerarkan aadka u weyn imaarada islaamiga afghanistan waxay shaaca ka qaaday inay si dhow ula socoto ee dhammaan ee dibindaabyada iyo mu'aamaraadka ay soo qorsheynayaan ee ciidanka xukuumadda kaabul iyo saraakiishooda mujaahidiintana isku howli doonaan inay kashfiyaan oo ay bannaanka soo dhigaan qorshayaasha xukuumadda kaabul sida ay tahay oo ay ku habboon tahay in ay uga jawaabaan ee sida uu sheegay afhayeenka imaarada islaamiga afghanistan sheekh dabiixullaahi almujaahid warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay madaxda xukuumadda kaabul iyagoona isku dayaya inay qariyaan ama ay ka bansheegaan khasaaraha rasmiga ee halkaas ka dhashay waxaana sida looga bartayba ay ku faaneen in weerarka ay si dhaqsiya usoo gabagabeeyeen inkastoo taasi ay wax kama jiraan tahay sida ay soo gudbinayaan wariyaasha ku sugan dalka afghanistan oo weerarka wuxuu bilowday xilli duhur ah wuxuuna soo gaaray ilaa iyo xalay taas oo muujinaysa in weerarka uu saacado xiriir ah socday ee ciidanka xukuumadda kaabul waxay aada isugu howleen inay qariyaan ee khasaaraha ka soo gaaray ee weerarkan cusub iyadoo gebi ahaanba warbaahinta iyo dadka shacabka xitaa loo diiday inay ka agdhowaadaan ee saldhigga uu weerarku ka dhacay ee gobolka simanjaan ku yaala waxaana taasi ay muujinaysaa in goobta uu halaag ba-an ka dhacay islamarkaana labada dhinac ee dagaalamayay aanay waxba isku reeban ee ugu dambeynta abubakar howlgalkan wuxuu qayb ka yahay silsilada howlgallada alfatxi ee ka soconaya wadanka afghanistan kaasoo ay ku dhawaaqday imaarada islaamiga afghanistan ee islamarkaana looga gol leeyahay in wadanka afghanistan looga xoreeyo shisheeyaha kusoo duulay maamul islaami ahna dalka looga dhiso waxaana muuqanaysa in imaarada islaamiga afghanistan maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayso awoodeeda militariga ah kuna dhaqaaqayso oo ay fulinayso camaliyaad ee waaweyn oo ay dhiiranaan adag ka muuqato howlgalkanna wuxuu kusoo aadayaa iyadoo dhow imaarada islaamiga afghanistan ee garabkeeda warbaahineed ee muasasada alhijra lagu magacaabo ay baahisay ee filim aada u xiiso badnaa kaas oo lagu soo bandhigay xaflad ee lagu soo xirayay mucaskar ay leeyihiin istishaadiyiinta imaarada islaamiga afghanistan waxaana saraakiisha ugu sarsaraysay imaarada islaamiga afghanistan oo si gaara ula hadlay ee ragga istishaadiyiinta ee mucaskarkaas loo soo xirayay ay shaaca ka qaadeen in imaarada islaamiga afghanistan ay sii wadi doonto jihaadka marnabana aanay ka tanaasuli doonin ragga filimkaas lagu soo gudbiyey waxaa ka mid ahaa ku-xigeenka amiirka imaarada islaamiga afghanistan ee mulla siraajudiin xaqaani kaas oo sheegay in jihaadka uu sii socon doono alxamdu lilaah suma alxamdu lilaah alxamdulilah imaaradda islaamiga waxay ahmiyad gaara siinaysaa howlgallada jihaadiga iyo tababarka mujaahidiinta iyadoo sidoo kale ihtimaam gooni ah siinaysa farsamada iyo soo saarista qalabka militariga iyadoo aan la khasaarinaynin fursad weliba oo ay hesho waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinka wadahadallada siyaasadda sharciga ah waa qayb kale oo ka mid a halganka iyo jihaadka aynu ku jirno waxaana muhiim ah in la ogaado in wadahadallada aynu ku jirno aanay marnaba ka dhignayn inaan dayici doonno oo aan faraha kala bixi doonno arrimaha jihaadka iyo horumarinta ciidamadeenna militariga waxaan u hambalyaynaynaa mujaahidiinta shahaadadoonka ah ee ka qalin jebinaya tababarka allah waxaan u weydiinaynaa inuu ka aqbalo dadaalada ay bixiyeen kana dhigo halyeeyo waaweyn oo uu islaamku leeyahay
oo fidii rasmi gudashki barkha lari mubaraki wayo allaah diyoduy saaci kabuuli kari waxaa sidoo kale ka mid ahaa ragga filimka kasoo muuqday mulla yacquub oo ah mas-uulka caskariga imaarada islaamiga afghanistan oo sheegay in ciidanka mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan ay allah fadligii awoodooda aada u korortay hogaankuna ay ku dadaali doonaan sidii marba marka ka dambeysa ay usii xoojin lahaayeen awoodda ciidanka imaarada islaamiga afghanistan oo ah sida filimka lagu sheegay ragga ay tahay inay difaacaan maamulka islaamiga ah ee la filayo in wakhtiyada ugu so-aadan ee dhow markaay shisheeyuhu ka baxaan wadanka afghanistan ee guud ahaan uu ku faafo oo laga
ciidamada dowladda federaalka ayaa dad shacaba ka qafaashay deegaana hoosaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahinta warkan waa kan wariyeenna haashim cabdinaasir askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maraykanka hoostaga ee bangaraf ayaa dhowaan dad shacaba ka afduubtay deegaana hoostaga degmada afgooye oo uu ka mid yahay deegaanka daarasalaam ayagoo ku tilmaamay dadkii afduubteen dagaalyahanno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadkan ay afduubteen oo isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley ayay sawiradooda soo dhigeen baraha internetka ee warbaahintooda iyo kuwa taageera waxaana la arkayay dadka ay afduubteen qaarkood oo uu tusbax qoorta u suran yahay cismaan nuurow oo ah aabbaha mid ka mid a dadka ay kaxaysteen ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay in wiilkiisa uusan ka tirsanayn al-shabaab ayinka waxaninksbc loo kirastay ilaa hadda sheekho aniga maba sheegi karno nimankaas niman oonanta oo hoolile iska aho iyo nin qoryiska gurnaa bataasiisa haysto oona wax bad waxaa sidoo shaqa aan ku lahayn shacab oo nin oo muslim ah iska iska shaqaysanayo maahan dadka oo maanta oo hataa meelaha maana dadkan walaayada waayo iyo waxaas iyo mid lagu eerteegnayna ma aha waa garta ayagu waxay sheegeen inay niman al-shabaab meesha ka kaxaysteen marka maxaad ka leedaha warka wiilkaadu miyuu shabaab ka tirsanaa
wiilkay kolley muslimin haddii loo qabto maahan wiilkay shabaabta hadda waa sii jecaya laakiin muslimin haddii loo qabto dadka shaqaysanayo moogtahay nabadgelyadiis ammaankiis bixiisa oo nadiif ah shaqadiis haysto ay moogtahay sidoo kale wuxuu sheegay in ciidamadan ay kala kulmeen qalqal xooggan kuwaas oo markay degaankooda yimaadeen risaas ooda kaga qaaday bulshada inkastoo aysan jirin cid ku dhimatay dhibka kale iyo hadda ka jeesta rasaastaas oo meeshaas ka fura iyo ilbaxa labadan oo guryo isku wateen iyo wixii gardara wixii xaq danaya ay u wateen intaasaan sheegi karaa ani baahani waa xaq badan laakiin rasaas inay ummadda ood ay u qaadeen oo dadkii dhanba dhagaheedu hataa rasaastaas la dowladda federaalk ayaa marar badan samaysa howlgallo iyadoo ciddii ay kusoo qabato ku sheegta mujaahidiinta al-shabaab si ay niyadda ugu dhisto ciidamadeeda amaba ay ula loolanto kooxaha mucaaradka ah ee dhaliilsan siyaasaddeeda waxaa sii kordhaya ardayda luqadda carabiga ka barta macaahidda ku yaala wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyadoona deegaanka kunyabarow munaasabad lagu qabtay arday baratay qayb ka mid ah luqadda tafaasiisha warkaas waa kan wariyaheenna maxamed ciise وبعد فاعلم أنه لم اقتصر جل الورى على الكلام المختصر وكان مضروبا أشد الطلب من الورى حفظه اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني munaasabad si wanaagsan loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen culimo waxgarad mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellaha hoose iyo marti sharaf kale laguna maamuusayey arday dhammaysatay fadrada koowaad ee barashada culumta luuqadda ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee hoostaga baraawe xafladdan ayaa ka dhacday gudaha macadka khaliil ibnu axmed alfarahidi oo ah macad lagu barto culumta luuqadda carabiga goobta ay ka dhacaysay xafladda ayaa ahayd meel aada loo soo qurxiyey macadkan ayaa waxaa dhiganayay arday isugu jira wiilal iyo gabdho waxayna dhammaysteen fadradii koowaad iyagoo qaatay ilaa saddex kutub oo ka mid ah kutubta luuqadda carabiga maamulaha macadka ayaa faahfaahin kooban naga siinaya waxay qaateen ardayda isagoo sheegay in isdiiwaangelinta macadka ay furan tahay oo qofkii daneynaya uu ka faa'iidaysan karo macadkan marxaladii hadda aan ku qaadanay amba ardayda aan ku siiyey waxay qaateen kitaabka matnul ajrumiya iyo nadmigiisa iyo qabaaciddii iyo icraabkii intaas ayay qaateen ardayda oo arrinkaa ka qayb qaatana toddoba iyo soddon arday intaas bay ahaayeen ardayda dhammaysatay fadradan waxbarasho ayaa waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyeed muujinaya qaar ka mid ah wixii ay barteen intii ay ku jireen fadrada koowaad ee macadka khaliil ibnu axmed alfarahidi إن النحو دعامة العلوم العربية وقانونها الأعلى منه نستمد العون ونستلهم القصد ونرجع إليه في دليل مسائلها وفروع تشريعها
إعرافة اللغة وحلو يقانا البناء ازدناح تغير آخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا وإثبتل كوي ما الكلمة آخر كذا وحانا كان إثبتل كس عوامش قال يثاد بفعلك لفظي أهان أي تقدير بو sidoo kale waxaa kelimad qayim ah ka soo jeediyey goobtaasi sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuu sheegay in shisheeyuhu ay ku soo duuleen waxbarashada sidaba ay dhulalka muslimiinta ugu soo duuleen wuxuuna ardayda ku bogaadiyey inay dardargeliyaan waxbarashada jawaanib kala duwan baa looga soo duulay islaamka min naaxiya alluga alcarabiya ama turaadka islaamiga oo dhan ay ku soo duuleen gaaladu oo ay ka mid tahay luqadda carabiga ah tarawaadkii muslimiinta siday u dhacayaan oo kale iyo dhaqaalihii muslimiinta sidaasoo kale turaadkiisii iyo dhaxashii islaamka dhaxalkiisii way dhaceen wey hor bay usoo duuleen markaasay waxay aruursadeen culuum tii islaamka oo dhan hadday tahay tii luqada luqada carabiya tii aqoonta diinta islaamka fiqiga iyo culuumtii sharciga ahayd hadday tahay adib walhandasa wax walba ayagaas ayaa dhacay oo ku xayiray makaatib ayagoo ay leeyihiin macaahidda sharciga ah ayaa ku badan wilaayaadka islaamiga ah maamulka dhismaha masjidka alhuda ee degmada saakow ayaa bulshada muslimiinta ugu baaqay inay kala qayb qaataan dhismaha masjidka faahfaahinta warkaas waa kan wariyaheenna cali aadan guddiga dhismaha masjidka alhuda ee degmada saako ayaa faahfaahin ka bixiyey marxaladda uu marayo masjidka iyo baahida dhaqaale ee ay u baahan yihiin mid ka mid ah guddiga masjidka ayaan ka waraysanay inta uu la egyahay dhaqaalaha ku baxay masjidka marxaladda koowaad wuxuuna soo gudbiyey inta ay la eg tahay lacagaha dhimin ee ay u baahan yihiin mujtamaca khayr allaha siiyo dal iyo dibadba waxay la socdaan maraaxil walba uu masaajidka uu maraayo waan u soo bandhignaa marka hadda waa kolley marxaladdii waxaan u gudubnay oo shubka oo dabaqa laga sii saarayay ayaa maanta noo bilaabaday insha allah dhaqaale ahaanna wixii baahidiisa ah oo masaajidku hadda weli kow ma joogto waxaan ku qiyaasnay lacag sagaashan kun oo dollar in hadda baahidiisa ay usii taagan tahay marka waxyaalihii deymihii iyo waxyaalihii aan soo qaadqaadnay weli waxaana deyn baan ku soo qaadnaa qalabka aan ku dhisayno waa maanta sii bixi waxayna soo gaadho inaan ku sii bixinno haddana wax kale aan soo qaadno sidaas ayaan ku wadnaa marka qiyaasta ugu dambaysa hadda insha allahu tacaala aan isla meel dhignay lacag intaas leeg haddii ilaahay gacanta noo soo geliyo waxaan jecelnahay deymahana inay naga hadhaan dhismuhuna maaragtay uu noo dhammaado ayaan maaragtay insha allahu tacala si fiican nugu gabagaboobo ayaan rajaynaynaa hamiganagu insha allahu tacaala maadaama guriga uu iska leeyahay boqorka allah subxaanahu wa tacaala cabsi nagama hayso in macnaha ama aan ka niyad jabno ama uu dhismi waayo maya boqol boqol weya hamigay waa aad iyo aad inuu ilaahay dhisanayo dhammaystiranayo muslixiinta saalixiinta mu'miniintu intay badan yihiin inuu dhismaayo aad bay rajadeeda u fiican tahay saasoy tahay waxbaa na soo gaaraya hadda dhagaxaad arkayso shanta doolar tobanka doolar labaatanka doolar way iska soo dhacayaan iyo boqolka doolarba marka hamigaygu aad iyo aad buu sareeya insha allah sidoo kale wuxuu soo gudbiyey nabar iyo akoon oo uu leeyahay masjidka isagoona bulshada muslimiinta ah ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka alhudaa lambarka telefoonka haddaan sheegno waa shan shan toddoba lix lix labaatan iyo shan akoon lambarna waa soddon konton iyo sagaal afartan iyo sideed lixdan iyo sideed kuwaas ayaa nalagala soo xiriir karaa insha allah ummadda ku dhagaysanaysa ee ku sugan wilaayaadka islaamiga iyo sidoo kale dibadaha maxaa ugu baaqaysaa insha allah waxaan ugu baaqayaa kolley haddee nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisii inay dhab ahaan u qaataan intii mu'miniina ninkii gurigaa ilaahay dhisay in jannada guriga looga dhisayo marka jannada haddee adduunka waan ka tegaynaa guryahaas inay dhistaan insha allahu tacaala taasaan ugu baaqay insha allah masjidka alhuda ayaa ka mid ah masaajidada qadiimiga ah ee ku yaala degmada saako waxaana hadda ka socda dib u dhis casri ah iyadoona la doonayo in laga dhigo ilaa iyo saddex dabaq dadweynaha magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dayacaad ka muuqata waddooyinka muqdisho xilli dowladda federaalka canshuuro badan oo aan waxba loogu qaban ay ka qaadaan faahfaahinta warkan waa kan wariyaheenna cabdisamed cabdulaahi dadweynaha degmada wadajir ee magaalada muqdisho gaar ahaan dadka degan agagaarka ceelqalow ayaa cabasho badan ka muujiyey dayacaad ka muuqata waddooyinka degmadaas waxay sheegeen inay biyo jareen waddooyinka waaweyn masaajidan aan lagu tukan karin sababa la xiriira roobabka oo godad waaweyn ka qotay jidadkii loo mari lahaa dowladda federaalka ah canshuuro badan ayay naga qaadaa waxna nooguma qabato ay yidhaahdeen dadweynahan oo degmadaas warbaahinta kula hadlay dhib weynaan ku qabnaa micnaha masjidka agtiisa god baa ka qodan islaamiga waa jajabay xaafadihii biyihi ay u gudbayaan waa dhib weynaan ku qabnaa mootooyinkii iyo baabuurtii ay ku dadamayaan canshuurna waa nagala qaadaa meel kaloo la mara ma laha meel walba waa xiran tahay waddadii keliya aan annaga maaragtay aan mari lahayn maxaa la dhahay biyihii aa naga gooyey haddana biyihii haddaan isku daynaa inaan dhex marno godada baa ka sii qodan biyihii aa jabsaday laamigo qolo waan deganahay saaka meel aan maraan waaye saasa tahay xaafadaan canshuur waa la bixiyaa meeshaan u jeedadna waa masaajid afar labaatan saac biyaha saasuu u fadhiistaa wax wax ka qabanayana ma leh gurigaana ujeedadna meeshaan waa maqaayad maqaayaddaana ana ka cunteeyaa cunto wax la kariya ma leh ummaddii waa shaqola'aan halkaa markaa ka soo baxdo xagga aad tagto gaariga xaggaa ka raacaysaa lacagaa bixinaya haddana waa laabanaysaa ilaa zoobaad tagaysa lacag kalaa bixinaya waa kala wareeg habeenkii waa hadda guriga ceelqalo xaafadaas lix qofaa ku dhimatay ha afar labaatan saac xaafadahan caruuraa ku dhacdo dad badanaa ku dhinteen ilmo yayaraa ku dhinteen marka waxaan codsanaynaa maamulka gobolka banaadir arrintan waxaa ka qabto hadduu wax ka qaban karina ummaddan yaa cashuur laga qaadin mar walba cashuuraa laga qaadaa iyo dowladda waxaan ka codsanayaa ummaddan yaa cashuur damba laga qaadin halkan waxaa ka shaqaystaan niman oo cashuur aruuriyaan bajaajley afar labaad saal lacagay ka aruuriyaan markuu biyo yimaado way dhuntaan dowladda federaalka ayaa dadweynaha magaalada muqdisho sanad kasta ka qaada canshuur ku kacda malaayiin dollar saas oo ay tahay waxaa mar walba warbaahinta ka soo hormuuqda dad iyagu kala duwan ee magaalada muqdisho oo ka cabanaya horumar la-aanta jirta waxaa xusiid mudan in dowladda federaalka ah ay dhowaan ku faantay inay dib u dhistay xarumo caan ku ah fasahaadka iyo sidoo kale luminta bulshada sida tiyaatarka halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaa biyo la-aan baahsan laga soo sheegayaa tuulooyin hoostaga magaalada gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya warbixinta warkaas waa kan wariyaheenna maxamed cali aadan wararka ka imaanaya magaalada gaarisa oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato kenya ayaa ku waramaya in biyo la-aan baahsan ay soo wajahday bulshada ku dhaqan tuulada malaylay ee hoostagta degmada dhadhaab bulshadan ayaa ka cabanaya biyo la-aan haysata muddo bil ah islamarkaana dhibaato ku noqotay dadka iyo duunyada ku nool tuulada malayley ugu horreyn waxay sharaxaad ka bixinayaan saameynta ay ku yeelatay biyo la-aanta ka jirta tuulada ceelka ayaa naga jaban muddo bil soddonkeed buu naga halowsan yahay meel kastaan garaacnay nin walbaan la hadalnay ilaa saacaddan wax noo soo jeebaa waan la'nahay cidda oon bay u dhammaanaysaa xoolihii way kala carareen maxasti meeshay ku rafaadsan tahay carruurtii caanihii baadiyaha oga imaan jireen waa la laa'yahay dhib fara badan baan ku qabnaa meeshan ceelkii baa halaysan muddo bil ku dhow bil ahna wuu halaysay haddee wax wuu hallaabi jiray haddii uu hallaabo in la hagaajiyo unbaan sugi jirin haddii uu hallaabay hallaabashadii waxaan kala garanayn in raalli laga hayo in kale ilaa saacaddan wax imaado iyo wax kale oo soo dabagalo ma hayno aan ooma nahay oon dhibaatadiisa unbaan heesa oon ka hadleennaa umulaan nahay xaamilooyin baan nahay ilmihii way naga ooman yihiin oon dhibaatadiisa unbaan nahay sidoo kale waxgaradka tuulada malayley ayaa sheegay in lacaga tiro badan oo ay ugu tala galeen in lagu hagaajiyo ceelbiyoodka ay qaateen maamulka kenya ugu magacaaban gaarisa aday dowladda waan la hadalnay lacag soo direena la yidhi lacag baan dirna mar labaadba haddana ay noo imaadeen waxay dhan waan imaanaynaa haddana mar labaad aan lacag kale aan dhiibna lacagta aan dhiibnay waxay isku tahay ilaa boqol kun ilaa saacaddan lacagta ayada way naga baxday dowladdiina waxay noogu qabatay ma laho waxaan la yaabanahay lacag soo dir baa lagu dhihi lacagta markaad aad dhiibto waxba laguma qabanaayo dowladda countiga waay waxaa dhibkan oo dhan loo geysanayo wasiirkaas la soo hadlay gaariga waxaa la yidhi meesha aad taagan tahay ka soo dhaqaaq shaqadiina dhexday socotaa hadda uga meel fiican bay maraysaa ceelka rajaa laga qaba in la hagaajiyo biyaha ayaa ah aasaaska nolosha waxaana muddooyinkii dambe dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ku soo badanayay biyo la-aan haysata bulshada soomaaliyeed ee ay gumaystaan warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa